ninku intuu dhallinyarada yahay buu wakhtigiisa leeyahay markastoo aad sii weynaato wakhtigaaga waa lagula yeelanaya bulshadaa kula yeelanaysa qaraabadaa kula yeelanaysa asxaabtaa kula yeelanaysa saaka markaad soo kacdo adigoo xaggaa u socday xaggaasay kuu kaxaynayaan markaad se dhallinyarada tahay xidhiidhkaaga bulshadoo dhamm wuu kooban yihi labaa saaxiibatiin oo warsaaka iska waran xaggaad maraysa aad ku tidhaahdo eed wax xidhiidha leedahay xidhiidh kale ma lihid walidaalik waa inuu wakhtigaagu juhdi isu bedelaa waa inuu camal noqdaa firaaqadii baad haysataaye ka faa'iidayso intaad dhallinyarada tay dadaal oo geeri hasu gabow ha sugin dadku waxays idhahdaan xagga dambe aad wax ka qaban doontaa war xagga dambe tamartu way dhammaataa mahma aad caqliyaysato caqligu waxba ma toro haddaanu awooddii fulinaysay jirin awooddu waxay joogtaa intaad dhallinta tahay intaad dhallinta tahay baad wax qaban kartaa markaad gabowdo caqligaagu wuu kori laakiin tamari ma jirto idan waxqabadku xagga horuu jiraa